haddaan aan gadaal aan aan aan aan aan aan ku celiyo bishii may wasaaraddu waxay soo sameysay waxa la yidhaahdo qorshe howleed iyo master plan oo aan u gudbinay ra-iisul wasaaraha markaas annaga waxaa noo qornaa labada kun iyo sagaal iyo toban inaan ku dhamaystirno hase yeeshee markaan shaqadii si xowle u wadnay ayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo weliba guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xali meerey intaba waxay ka dhawaajiyeen in la dedejiyo laga dhigana dhamaystirka waxyaalaha oo oo farsamada ah labada kun iyo sideed iyo toban kaasaanan ku shaqaynayna waxyaalaha farsamada ah waxyaalaha kaleeto waqti ay qaadan karaan waxyaalihii farsamada inta ugu ficnay hadda waan soo wada samayna daafurka dastuurka waa samayna heshiis si fiican waa la wada galnay guddiyada dastuurka shaqeynaha kan madaxa banaan iyo kan labada aqal shan cutub waa lasoo dhameeyey shanti kalena mar way dhamaystiri doontaa shanta cutub ee la dhameeyey waa kuwe shanta ugu horeyso cutubka koowaad ilaa cutubka shanaad waa lasoo dhamaystiray kan lixaad ilaa kan koo iyo tobnaadna waa lawadaa waa la dhowdahay annaga targetkena marka wuxuu ahaa shan iyo tobankaas oo oo farsamada ah in lagu dhamaystiro ilaa december haddana waa kusii dadaalaynaa laakiin sababta aan u dhahnay waa dhamaystireynaa labada kun iyo sideed tobanka waxay ahayd madaxweynaha iyo prime ministerka oo dheheen si doorashada aan weli gaarsiino labada kun iyo labaatankii hala dedejiyo laba labada kun iyo sagaal iyo toban halayiraa ma jiraan inkastoo annaga ay noogu qorneed haddana weli waa wadnaa carqalada jirta waxay ahayd waxyaale waxaa jiro oo mataqaanaa ku jiro cutubyadaas oo u baahan heshiise in lala gaaraa maamul goboleedyada haddana waan ujeedaa xoogaa hakad yaraa jiro islaam la-aan ah inkastoo had soo dhamaanay waa gartay kuwaas hadii la dhamaystiro laga yaabaaba inaan xataa wada dhamaystirna waxyaalaha technicalka waa gartay maamul goboleeda waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin haddaan isxasuusino dastuurku wuxuu ka kooban yahay haddaana qaldanayn shan iyo toban cutub marka shan haddii la dhammaystiray waxay ka dhigan tahay inta dhib inaan lagu dhamayn inaan lagu dhammaystiri karin hal bil marka dastuurku xilligii aad qabatay inaad ku dhammaystirtaan dib buu uga dhacaya haddaan si rasmi u sheegno run ahaantii waxa waaye shan ayaa hadda dhamaystirmatay shantii kalena waaba dhadhowdahayba waa dhamaystir waa dhamaystirta oo wax yaraa ka haray shanta kaloo hartayna shan ma aha actually waa afar waa tan kale waxaa kaloo cutubka shan iyo tobnaad waa waxaa la yidhaahdaa transitional chapter ama ama ama kan u gudbin doona dastuurka si kale hadhowdii oo waxa waaye ma aha wax oo heshiis looga baahan yahay ma aha marka haarun waxaa kala ogaanaysaa annaga dastuur cusub ma qorayno dastuurka hadda jiro seventy five percent waa waa si fiican ugu qoran yahay inta mugdiga ku jiro oo mataqaanaa luqadda iyo iyo textka iyo iyo turjumaadda iyo iyo iswaafajinta fasiraadda keliya laga sameynaya mana badna kaas waxa keliya ugu weyn aan rabnaa inaan sameyno waxawaa midii ahayd islaamkii ahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka maxay isla leeyihiin maxay kala leeyihiin taas keliya waa intaan kaleeto dhan waa waxaa aaminsanaha xataa in lagu dhamayn karabo ilaa ilaa december soddon iyo kowgeeda lagu dhamayn karaa tan laakiin cakilan oo noo hartay waxaa waa taas oo siyaasadda ah waa gartay laakiin laakiin waa hakanay laakiin haddana waa laga gudbaayo mashaakil maaha waa gartay laakiin meeshaan u socda waxa weeyaan dastuurka xilligaad u qabateen kuma dhamaystirayo kuma dhamaystirmaya labada kun iyo sagaalku idinla gelaya
haddii aada akriso qorshe hooleedka wasaaradda u qoran horta waxaa ugu qoran labada kun iyo sagaalka quatarkeeda labaad ilaa juna ugu qoran laakiin arrintan waxay ahayd arrin oo ay nagu bogaadiyeen madaxweynaha iyo prime ministerka ayagoo rabaan inay nagu bogaadiyaan inaan howle u soconno laakiin qorshe hooleedkeena public waaye banaanku u yaala master plankeenna banaanku u yaala taasaa u qoran laakiin haddana waxba kuma wajabno xataa haddaan dhihi lahayn decemberaan dhamaynaynaa ay timaado carqalad siyaasad ay timaado wax ku jawal ma jiraan maxaa marka afeef ba afeef horaad dhigateen saasaad ka wadaa may afeef hore ma dhiganayo qorshaheenaaba ahaaba marka hore laakiin kan wuxuu ahaa madaxweynaha ibraahim waxay dheheen unacceptable two thousand nineteen aad ku qoran soo maha ha ku qornaato laakiin soo dedeji mid waayo mid ka mid a waxyaabaha dib u dhaca keenay wuxuu ahaa khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada wasaaradii dastuurka ayaa ugu xogogaalsan markay noqoto awoodaha iyo waxyaabaha laysku hayo maamul goboleedyada qodobka ugu weynay ku doodayaan waa faragelin ma eegteen arintani ma dastuuri ba mise waa siyaasad
faragelin oo dhinacay alag dabcan iyaga warqadooda waad aragtay waxay dhaheen dowladda federaalku waxay faragelin ku haysaa maamul goboleedyada dadku markay sii fasiraan waxay dhahaan qaabka doorashada uga dhacayso maamul goboleedyada ayaa qayb ka ah tusaale ahaan siyaasiyiin ka mida koonfur galbeed waxay dowladda ku eedeeyeen inay doonayso dad iyada ay danaynayso inay kasoo baxaan gobolka oo ay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba u muujinayso waa iyagas ay ku doodeen marka faragelintu taasaa ka mid noqon karta sida iyaga ku doodayaan kuwa kalena adaa ii sheegi doona hadday jirto marka laakiin aan ku weydiiyo su-aasheeda aan ku laabto khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ma siyaasad baa mise waa dastuuri
haddii si loo fiiriyo dastuur nasal way ku haysaa oo maxaa yeele waxa waaye annaga hadda waxa aan rabna waxay ahayd xukuumad ahaan inaan inaan dhamaystirnaa federaaleyntii waddanka si loo loo sugo dowladda federaalka ana maxay awood u leedahay maamul goboleedkana muxuu uleeyahay awood u leeyahay taas waxaan qabaa khilaafaadka boqol kiiba sideetan banaanka dhigiland hadda waxyaalaha dhibaatada weyn keenaya waxay tahay waa wixii ma la kala cayimin annaga marka xukuumad ahaan wayn laga go-need waana kasoo shaqaynay guddiga wadaxaajoodka f n t c oo nus ka mida ay ka yimaadeen maamul goboleedyada ayaa heshiis ka soo gaaray inaan hadda aan wada saxiixanaa awooddaas la kala baahinaayo iyo hanaan garsoor oo federaal ah diyaaray noo ahaayeen haddana waa la kala booday ani mar walba waxaan ku idhahdaa saaxiibada maamul goboleedyada idinkay faa'iida idin ku jirtaa inta in la wada fadhiisto haddii la wada fadhiisto oo la kala cayino waxa laisla leeyahy waxa la kala leeyahay dhibaatadu waa istaagi leen xataa waxaa dhici karto labada kun iyo labaatanka oo kale in maamul goboleedyada haddii la sii awoodo ay shaqo ku qabtaan ka dhig waxaa la yidhi tacliinta primaryga ah ama ama caafimaadka primaryga oo hoose ayagaa qabanaya hadii la yidhaahdo markii la gaaro labada kun iyo labaatanka budgetka nationalka oo qaranka la sameynayo waxay dhihi karaan shaqada haddaan qabanayno budgetkeena aawa marka waa loogu dari karaa hadda waxyaalaha imaamul goboleed mararka ay ku doodaan waxaa kamid ah lacagihiina loo qoondeynaa lama siin lacagahaas waxa waaye lacago deeq a waaye waa charity oo yani yani laakiinse lacago ay heli karaana jirto oo dastuuri ah